digniintaasi hadda qaramada midoobe ay sheegeen waxay la xiriirtaa sida caadiga ahba oo marar kasta dhacdo in roobabka bisha guga ah oo hadda soomaaliya ka bilowda meelo badan ay macnaha la saadaariya leeyihiin kuwa ka badan sidii hore ee la arki jiray oo meelo fara badan oo xitaa dhulka webiyada maahae meelo kaleeto ay roobabkaasi ay macnaha maxay ahayd laga cabsi qaba inay u da-aan ayaga oo weliba mahiigaan ah oo aada u badan waxaana keenayo in isbeddelka cimiladu uu noqday arrin aada macnaha u saamaysay guud ahaan macnaha maxaa la dhahaa geeska africa gaar ahaanna dhulka dalka soomaaliya jamhuuriyaddiisa saamaysay ayaa waxaa keentay marka in macnaha digniintaasi la diro si bal dadka ay macnaha usii ogaadaan in macnaha maxaa la dhahaa ay kusoo socoto mataqaanaa roobab lixaad leh oo oo bisha bisha macnaha maxaa bishan hadda bilowday oo xilliga guga da-aya isbeddelka cimiladu waxa uu macnaha dunida u keenay xaalado cusub oo aan hore u jiri jirin oo ka dhigay abaaruhii hore loo arki jirana inay ka darnaadaan kuwii hore roobabkii iyo macnaha maxaa la dhaha di'i jirayna ay ka darnaadaan marka labadaas mataqaana xagjir oo dhinaca extreamka aadayo inay ka bataan sidii horeeto ayaa keenaya digniinta laakiin caadiyan haddii ay ahaan lahayd roobabkii la arki jiray iyo xiliyadii macnaha roobka guga iyo dayrta di'i jiray iyo ay yihiin macnaha digniinta lama bixiyeen laakiin digniinta waxaa keenayo inay ka badan yihiin waktigii horeeto roobabkii la heli jiray ka badan yihiin taasina waxaa kee macnaha sababay cimiladii adduunyada oo aada isku bedeshay dalka soomaaliyana uu noqday dalka ama macnaha koowaad ama labaad ama saddexaad ee saamaynta cimiladu ay ku yeeshay raabka uga adag oo ku yeeshay maadaama mataqaana maxaa la dhahaa dalkan soomaaliya uu lahaan jiray roobab macnaha caadi ah iyo abaaro soo maro laakiin hadda abaarihii iyo macnaha maxaa la dhahaa way ka ka xoog bateen kuwii hore roobabkii iyo fatahaadyadeeda sidoo kaleet marka digniinta sababta keenaysa waa inay intii horeeta ay ka xawli badan yihiin roobabka waxba lagama qaban karo waa roob ilaahay uu wato way soo da-ayaan waxba lagama qaban karo laakiin ma jirtaa wax dadku ay samayn karaan oo roobabkan iyo dhibaatooyinka ay geysan karaan lagu xakameyn karo xaqiiqda dhabta waxay tahay maadaama uu ka baxsan yahay dadka awoodooda ka baxsan tahay ay tahay wax kaga imaanaya cimilada iyo hawada kore iyo mataqaana dabeecadda kaga imaanaya ay tahay wax weyn oo ka qaban karaan ma jirto waa un inay ka fogaadaan meelahaas cabsida laga qabo inay biyuhu kusoo fatahaan oo keliya ma ogiya in roobkaasi uu sida hadda u yahay ka yaraadana waxba kama qaban karaan maxaa la dhahaa meelaha uu ku da-ayana kama leexin karaan meel kaleeto oo aysa dadba garayn ama dhul iska macnaha banaana ma geyn karaan laakiin dadku caadiyan macnaha inaysan dhirta jarin oo aysan dhulka xaarufinin ayaa mataqaan markaarkood lagu doodi karaa si ay u yaraadaan xaddiga ay roobabkaasi leeyihiin amaba tusaale ahaan markuu roobku dhulka kusoo do-o dhulku waa inuu dhuuqi karaa laakiin haddii dhulkii la xaarufiyey oo mataqaana la nabaad guuriyey markaas biyuhu macnaha meel celisa markaas ma laha marka waxay isugu tegayaan meelaha godadka hoose iyo wadiiqooyinka biyaha maraan oo ay markaas dhici karta in dadna degan yihiin ama ay yihiin dhul mataqaana maxaa la manaafacaad beero leh ay yihiin laakiin xaqiiqda dhabta jirtaa waxay tahay dadku waxa ay ka qaban karaan ma jirto waxyaabaha cimilada uga imaanaya maxaa marka badbaadin kara ilan dhul dhan ooy dad degan yihiin oo ha laga baxo la yidhi wax sahlan maaha marka ma jira qaab dadkii ay biyahan uga badbaadi karaan islamarkaana ay guryahooda iyo hantidoodan uga badbaadsan karaan horta biyuhu awood waxay ku socdaan wax qaribaysa ay ku socdaan oo rabaani ah ay ku socdaan awooddaas wax qaribaysa sax waa loo rogi karaa awood wax soo saar waa loo rogi karaa maadaama biyahaasi laga yaabo dhowr bil kadib haddana la-aantooda in dadku u dhibaatoodaan marka waa barnaamij u baahan markaasi in labadaasi xagjir ee marna la-aantooda loo dhimanayo marna badidooda loo baaba-ayo sidii lagu macnaha xakamayn lahaa oo lagu maarayn lahaa waa barnaamijka markaas midka loo baahan yahay u baahnaanayo dhaqaalo fara badan u baahnaanayo diyaargarow fara badan u baahnaanayo aqoon fara badan iyo macnaha maxaanaha hay-ado badan u baahnaanayo laakiin xaqiiqda dhabtaa jirtaa waxay tahay in ay adag tahayba guud ahaanba dhaqaalo kasta iyo wax kastoo loo hayaba in la xakameeyo awoodda dabiiciga ah ee mataqaanaa ay ku socdaan roobab ku socdaan in la xakameeyo horta guud ahaan way adag tahay laakiin beryahan dambe maadaama isbeddelkii cimilada uu sii macnaha kusii baahayo adduunyada gaar ahaana geeska africa iyo dhulka soomaalida macnaha xaddiga ay geysanayaan roobabkaasi ayaa aada u badan marka way dhici kartaa in waxyaaba fara badan oo hadda ay soomaalidu markii doolnimadooda hadda soo kortay la sameeyey aa jirto oo awooddii doolnimada markay soo kortay waxyaaba badan oo hadda la qabtay ayaa jiraan laakiin haddana waxa in la qabta ay tahay ayaa haddana kasii badan marka waxa ay mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u tahay xusuusin iyo tilmaan u tahay in la qorsheeyo roobabkan soo socdo iyo mataqaana sidii mataqaana loo maarayn lahaa loogana faa'idaysan lahaa loona rogi lahaa dhibaatooyinka ay wadaan faa'iido loogu rogi lahaa waayo biyahan waa biyo ay u baahan yihiin beeraha soomaaliyeed xoolaha u baahan yihiin dadka u baahan yihiin deegaanka iyo biicadda dhulkaas ay u baahan tahay waay marka in la maareeyo ayay waxay u tahay mataqaana tilmaan adag oo culus oo si qorshaha loogu sii darsado waayo markaa ugu dambayntii maxaad tala aad u jeedin lahayd dadka aan ku baraarugsanayn roobka iyo dhibaatooyinka inkastoo dhibaatooyin hore u dhacay ay jiraan oo dadku ay ka dheragsan yihiin dhibaatada uu roobkan xoogga leh ay macnaa uu ku keeni karo noloshooda iyo guryahooda iyo dhaqaalahooda wax waliba laakiin haddana dadka aan weli ku baraarugsanayn in inta aysan dhibaata soo gaarin ay ka fogaadaan meelaha biyaha looga cabsida qabo maxaa talo u jeedin lahayd dadkaasi horta laba talaa ujeedin lahaa talo waxa ay tahay marka horeeto oo aysan roobba jirin in dhulka xaalufkiisa macnaha la yareeyo oo aan dhulka aada loo xaalufinin waayo taasi waxay keenaysaa in roobabkuna ay bataan khasaaraha ay keenayaanna ay bataan ayay keenaysaa qaar ahaan markay yimaadaan meel ay biyihii markaasi ku hakadaan aysan jirin midda labaadna waa in ay ka fogaadaan oo ay ogaadaan meelaha ayaga agaarkooda ah ee biyuhu ay hadda goor ka soo burqadeen in ay laga fogaado oo biyo mareenka ah oo laga yaabo ayagoo habeenka jiifa oo soo dulmari karo inay ka fogaadaan oo ay tagaan dhul xoogaa mataqaanaa ka baxsan oo ka sarreeyo si aysan mataqaa naftooda iyo xoolahooda iyo mataqaanaa aysan dhibaato isu gaarin